dowladda sacuudiga ayaa sii wada duqaynta dhinaca cirka ah oo ay xalayta ka bilowday dalka yemen iyadoo bartilmaameedsanaysa fadhiisimaha jabhadda xuutiyiinta ee dalkaasi yemen sacuudigu waxay sheegeen inay duqayntan jawaab u tahay codsi kaga yimi dhinaca madaxweynaha dalkaasi yemen waxaana sheegeen inay ku weheliyaan howlgalkan militari dalal ka tirsan khaliijka xuutiyiinta ayaa sheegay in sideed iyo toban qof ay ku dhinteen duqayntaasi dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna howlgalkaasi milatariga taageeray balse dalka iiraan ayaa cambaareeyey kuna baaqay in si deg dega loo joojiyo duqaymahaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa sancaan nooga soo diray wariyaha v o eda jacfar kukaay abbaarihii labadii habeennimo ee xalayto ayay diyuuradaha dagaalka ee sacuudigu isku xilli garaaceen goobo kala duwan oo yamana kuwaasoo waqooyiga koonfurta iyo magaalada sancaba isugu jiray howlgalkan oo ay si toosa isugu bahaysteen dalalka khaliijka carabta marka cumaan laga reebo iyo wadamo badan oo caraba ayaa waxaa magaalada sanca uu ka bartilmaameedsaday gigida diyuuradaha sanca oo ay ku dhinac taallo xerada ciidamada cirku ay leeyihiin oo daylami lagu magacaabo dhowaanahana ay xuutiyiintu gacanta ku hayeen waxaa halkaasi lagu burburiyey ilaa afar diyaaradood oo kuwa dagaalka ah kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay xuutiyiintu magaalada cadan ku weerarayeen waxaa kaloo ay diyaaradaha sacuudigu xeradaasi ku gubeen hubka lidka diyuuradaha si ay baraad la-aan ugu fushadaan howlgalladan kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta ka dhanka ah duqaynta sanca waxa ay sacuudiyaanku la beegsadeen aqalka madaxtooyada yeman oo ay gacanta ku hayeen xuutiyiinta qaar ka tirsan mas-uuliyiintoodana ay deganaayeen wararku waxaay sheegayaan in halkaasi ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen xubno sarsare oo ka tirsan hogaanka siyaasadeed ee ansaarullah xero ciidan oo ku taala xaafadda subaaxa ee galbeedka sanca oo ay fadhiyaan ciidamo daacad u ah madaxweynihii xilka laga tuuray ayaa ka mida goobaha xalay la garaacay waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed madaxweynihii hore cali cabdalla saalix ayaa wax yar kadib duqayntii xalayta gurigiisa ka baxay lamana garanayo halka uu afka saaray waxaanu cararka saalix ka dambeeyey markii diyaaradaha sacuudigu ay garaaceen gurigiisa sidoo kale waxaa weeraradani dhinaca cirka ahi ay gantaaladooda la beegsadeen rugta howlgallada wadaagga ah ee ciidamada cirka yemen iyo xerada rayma xumeyd oo koonfurta sanca ku taala saldhigna u ah ciidamada weli taabacsan cali cabdalla saalix dibadda sanca warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in gobolka sacdalla fahantiisa ay diyaaradahani xalay weerar ka geysteen goobjoogayaal gobolkaasi ku sugan ayaa xusay in diryanka qaraxyada ay ka maqlayeen agagaarka guriga uu degan yahay hogaamiyaha guud ee xuutiyiinta cabdilmelik badruddiin alxuuti lamana oga khasaaraha halkaasi ka dhashay sidoo kale waxaa goobaha la rusheeyey ka mida saldhigga ciidamada cirka ee canad lagu magacaabo ee ku yaala koonfurta dalka yemen kaasoo duqaynta saacado ka hor ay xutiyiintu gacanta ku dhigeen iyagoo ugu sii dhowaaday dhanka magaalada cadan waxaa duqaymahaasi ku nafwaayey ilaa sideed iyo labaatan ruux halka ku dhowaad konton kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ilaa goordhowo galabta ah magaalada sanca laga maqlaya dhawaqa madaafiicda lidka diyuuradaha qaar ka tirsan taageerayaasha kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin duulaankan iyagoo ku tilmaamay mid sacuudigu ay ku bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan dhibaatadeenna oo dhan waxa ay nooga timaadaa sacuudiga sacuudiga kama hayno waxaan shar ahayn noomaanay ogolaan inaan shidaalkeenna la soo baxno noomaanay ogolaan inaanan wax baranno maalin walba sacuudigu mushkilad ayay noo beerayaan waxaan cambaaraynaynaa xadgudubyada iyo faragelinta lagu samaynayo arrimaha gudaha yemen iyo kuwa isku bahaystay in ay garaacaan shacabka yemen ee miskiinka ah iyo milatarigiisa in xilli habeennimo ah la garaaco xeryaha iyo ciidamada qalabka sidaba taasi waxaanu u aragnaa aargoosi iyo xaasidnimo lala damacsan yahay ciidamadeenna iyo shacabkeenna duulaankan ayaa loo diyaariyey ilaa boqol iyo sagaal iyo toddobaatan diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin wadamada gacanka carbeed qaar ka tirsan dalalka kale ee carabta sacuudiga oo keliya waxa uu howlgalkan kaga qayb qaadanayaa boqol diyuuradood waxaana xiga imaaraadka carabta oo soddon diyaaradood wata waxaa kaloo wadamada weerarada dhinaca cirka ah wax ka fulinaya ka mid a morocco iyo urdun iyadoo masar iyo bakistaanna ay suurtagal tahay in ay dhinaca dhulka kaga qayb qaataan sidoo kale sacuudigu waxa uu sohdinta uu yeman la wadaago ku diyaariyey boqol iyo konton kun oo askari laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in ciidamadaasi ay xuduudda uun ilaashanayaan iyo in ay kasoo tallaabi doonaan inta badan dalalka caalamku waa ay soo dhoweeyeen howlgalladan waxaanay ballan qaadeen inay gacan ka geysanayaan weeraradaasi waxaana ugu horeeya dalalkaasi maraykanka iyo turkiga waxaa ka hor yimid wadamo ay ciraaq iyo iiraan ka mid yihiin ruushka iyo shiinuhuna waxa ay soo jeediyeen in waddan nabadeed lagu xalliyo dhibaatada yeman jacfar kuukaay v o a sanca
haddaba howlgalkan military ee sacuudiga iyo dalalka la socday ay ka bilaabeen yemen maxay tahay ujeedada laga leeyahay dowladda iiraan oo iyadu taageerta xuutiyiinta maxaa laga filan karaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu weydiiyey cabdilcasiis calas cartan oo ah aqoon-yahan degan dalkaasi masar dagaalkan horta wax waa la filayo inay yemen meel ba-an ku socoto waa la wada arkayey laakiin xaqiiqadii waxaan la odorosi karin say wax u dhacayaan iyo waktiga ay dhici doonaan dabcan waxaa la oran karaa xuutiyiintu dadkii fursad aan ahayn in laisdagaalo albaabaday ka xireen intaasoo shir baa dhacay mid yemantu u dhamayd mid umamul mutaxida ay hogaaminaysay mid khaliijku isugu yeeray albaabadii xiwaarkao dhan waa xireen ilaa ah taayada ha la yeelo ugu dambeyntii odagii waxaa soo soo dejiyey waxaan oran karaa qayladii uu qayliyey odagii ra-iiska ahaa cabdirabi mansuur haadi iyo ka biqid laga baqay in uu waddanka ka baxo waayo hadduu ninkii waddanka ka baxo waxay saameynaysaa sharciyadiisa waxaana adkaanaysa sidii loo saaciidi lahaa oo loogu marmarsan lahaa musaacadadiisa ama gargaarkiisa wax loogu qaban lahaa saas darteed ayuu marka degdeg u yimid qoladana waa degdegsanaayeen oo inay ilaa cadan gaaraan oo ninkaan meesha ka saaraan way ku degdegayeen qoladana waxaa soo dadejiyey marka in ninkaa meesha aan laga saarin si madaxtinimadiisu usii jirto dabcan dagaalka cirku wax badan wuu jilcin karaa xuutiyiinta iyo odagii cali cabdalla saalex madaxweynihii hore ee la socday aad buu u jilcin karaa laakiin dagaalka ma soo afmeeri karo mana afjari karo haddii aan la helin ciidan dhulka ka dagaalama oo dhulka laga jilciyaba isagu qabsada mana muuqato ciidanka hadda mansuur haadi raacsan inay weli ciidan xoog la yihiin marka ima iyaga in la xoojiyo hub fiican iyo awood loo yeelo ima haddii laga fursan waayo in ciidamo dhulka oo qolooyinkan weerarka qaaday ah ay meelaha qaarkood soo galaan khaasatan magaalooyinka waaweyn marka inay socon doontaa muuqata duqayntu laakiin dhulka ma fursan doonto waan gartay cabdicasiis waxaa la leeyahay sidaad adigu carab ku dhufatay cali cabdalla saalex ayaa ah ninka xagga dambe ka wada dagaalkan oo qorshaha ugu dambeeya wuxuu yahay in wiilkiisu uu magaranaysaa talada dalka yimaado maxaad arrintaa ka odhan kari lahayd xaqiiqo waxaa ah haddii cali cabdalla saalex uusan garab istaagnayn xuutiyiintana aysan iskaalmaysanayn inaan xuutiyiintu keligood wax qaban lahayn awoodda intaan la egna aysan lahayn taa waa xaqiiqo jirta idan waxaa muuqda iminka waxay tahay idinkuna hadla oo iclaamka iyo miidiyaha idinku ka hadlo sheegta awoodda dhaqaaqaysa ee dhabtaah ee xaqiiqiga ee u badanna inay isaga noqoto hadhowna wixii la qaybsado oo lagu heshiiyo waa laga yaabaa gadaal in laga heshiin waayo o laysku laayo waayo midkoodna midka kale wuxuma ogolaanayo isagu inuu xibinta asad qaatou rabaa xibinta libaaxa laakiin inuu cabdalla cali cabdalle door weyn ku leeyahay gaar ahaan markuu arkay waxa la yidhaahdo fashilintii rabiici alcarabi waxa la yidhaahdo iyo thawraat almubaada ama kacdoonadii lidka ku ahaa thawraadkii hore ama kacdoonadii hore oo ka hirgalay meelaha qaarkood masar ka hirgalay libiya gilgilaya waxyaabahaas markuu arkay in marka ay naftu kusoo noqotay oo uu isyiri haddii meelo kaleba ay ka hirgaleen de adna taada ku day marka in uu dowr weyn ku leeyahay xaqiiq jirta weeye ama wiilkiisa hala gaaro oo wiilkiisa ha soo caleemo saaro oo ha yidhahdo hala doorto ama si kale laakiin bal inuu meesha kusoo noqdo dowrka cali cabdalla waa waadix xuutiyiintu keligoodna ma gaari karaan guulaha ay gaareen haddaanu isagu garab siinaynin ama hor soconba waan gartay sacuudigu waa dawlad aad sa raad weyn ugu leh dunida carabta waddamo badan bay ayay raad ku yeelan kartaa ay ku qancin karaysaa dagaalkan soo gasho waa maxay yoolka sacuudigu uu ka leeyahay dirirtan iminka galay yoolka ugu muhiimsani waxa weeye sacuudigii gudkiisaa biyo ugu soo galeen siyaasad iska qunyar socda oo inta badan aan dagaaladaas uusan ka qayb qaadan buu yaqaanay laakiin markay isagii taabatay oo awal istraatiijiyadda iiraan iyo isfidinta iiraan meelo badan bay taabatay laakiin wax yare ka durugsan laakiin yemen yacni waxaa la oran karaa waa istraatiijiya sacuudiya oo number one ah saas dawgeed haddii marka lasii fiirsado inay arrintu sii fogaan karto ugu horreyn marka waxa weeye in la fashiliyo isfilinta xuutiyiinta iyo cali cabdalla saalex laba hadaf marka intaa lagu gaaro hadafka koowaad jilcinta la jilciyo inay ogolaadaan wadahadal iyo xiwaar in la galo oo si miis wax lagu qaybsado ay ogolaadaan sidii awalba loogu yeerayay in halkaa la gaarsiiyo hadday diidaanna wixii marka ciidan looga qaadi karo in looga qaado dabcan dad badan oo ku saacidayana waa jiraan ilaa toban dowlad baa la sheegay shan khaliijkaa sacuudigu hogaaminayo iyo toban dowladood oo kale oo siyaabo kala duwan uga qayb qaatay wadamo badan oo caalamka ayaa iyaguna afka ka saaciday oo soo dhaweeyey waa laga yaabaa in carabta dhexdeeda iyo meelo kaleba ay kasoo baxaan mucaarado arrintaa kasoo horjeedo tii ugu horreysayna iminka iran baa ku dhawaaqday oo inay diidanta waana laga filayey inay diidi doonto laakiin iyadana diidmadu xaggeeday la bigaari doontaa waa wax maalmaha soo socda ay sheegi doonaan waan gartay isla iiraan haddaan su-aalkaasi weydiiyo maxay noqon doontaa falcelinta iiraan falcelinta iiraan waa laga yaabaa tii hore inay ka aamustay laakiin tani way ka duwanaan kartaa waayo baxrain waxaa la saaciday xukuumad taagan dawlad taagan oo qawi ah oo ishaysata oo xoogaa garab istaag u baahato wixii lagu saaciday laakiin yemen arrinteedu arrin faraha ka baxday ayay u eg tahay nimankii iiraan la jirayna dhul badan ay qabsadeen iiraan inkastoo yemeni ka fog tahay si sahlanna aysan wax ugu qaban karin sida ciraaq ay ugu soo qabatay ama suuriya oo ciraaq u martay laakiin way isku dayin laba mid inay marka hore isku daydo in ay tiraha wax wax wadahadalkii ha loo noqdo haddii kalena inay waxay ku saacidi karto oo ciidan iyo awood hub ay ku saacidi karto inay ku saacido
cabdilcasiis alas cartan oo degan dalka masar oo khadka telefoonka ugu waramayey maxamed cabdi sandheer halkaad kala socoteena waa v o a